mudane wasiir omar safarta aad ku joogtaan turkiga iyo magaalada anqara waxaan ugu maqaalaa inaad daba socotaan soo noolaynta sharikadii somali airline marka bal safartaadaas nooga waran howlaha aad u socoteen
bismi illahi raxmaan raxiim howlaha aan u soconay waxaa ugu weynaa inaan ka shaqeyno dib usoo nooleynta shirkadii somali airlines si shirkadaasi dib loogu soo nooleeyo waa dadka muddo aada u dheer ayay hawada ka maqan tahay waxaa dumay dhammaan structurekeedii oo idil baa dumay shuruucdii waa isbedeshay oo hadda dee adduun kalaa la joogaa xilligii somali airlines ay shaqeyneysay shaqaalihii khibradda lahaa oo idilbaa kala tegay adduunka kala galay ee wakti badan shaqada ka maqnaa marka waxaan u nimid inaan ka barano shirkadda turkish airlines sida ay u dhisan tahay maanta iyo sida ay u kobacday kasoo bilowday meel hoose haddana ay kamid tahay shirkadaha adduunka ugu caansan uguna qiimo badan marka waxaan doonaynay in inta aanan diyaarado lagu ordin lasoo iibiyo ama lasoo tireeyo inaan marka hore ka shaqeyno shuruucda structurista waxyaabahaan u baahanay aanan ka baranay iyaga waxyaabaha ay soo mareen si khaladaadkoodii oo kale aan anagana u gelino uga fogaano marka waxaan doonaynay marka ugu horreeya wuxuu ahaa safarkii ugu horreeyey aan dhinacyadaas iska kaashano mar hore waa nagu nimid waxaan ku heshiinay inaan dib ugu soo noqono si hoose aan u galno howlaha waan u galnay waxaa kale oon tagnay sidii dib loogu soo nooleyn lahaa shaqaalihii
intaad joogteen ilaa iyo aminkan maxaa idiin qabsoomay oo tallaabada hore u qaadeen
waxaa inoo qabsoomay kadib markii aan sida ay shirkadda u shaqeyso o dhan aan soo baranay atleast aan soo aragtay waxaan codsanay in nala tuso meelaha tababarada lagu qabto oo idil sida pilotyada mechanikiinta electricianada wax alla wixii diyaarad ku shaqo leh oo idil fieldka kala duwan waan soo aragnay insha allah tacaala waxaan rajeyneynaa in shaqaalaha mustaqbalka ee somali airlines meelaha aan soo aragnay shalay ilaa iyo maantana aan arki doono haddii ilahi ka raali noqdo inaga oo ankara joogno ya waxaan rajeyneynaa haddii ilahi in halkanna loogu tababaro marka tababarkaasi ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanay hadda aan aan kasoo wada hadalnay kamid ah aan heshiiska ku nahay caawa ayaa ugu dambeysa shirkeena ugu dambeeya ka dhici doona istanbul aan rajeynayna in wax go-aan ah ballanqaadi ah in loogu sameeyo dhinacaas marka waxyaabaha inoo qabsanay kaas ayaa kamid ah dhinaca diyaaradaha iyagana wadahadal fiican ayaa inoo socda oo hadda aanan laga hadli karin haddii ilahi tabaaraka ilaa ay soo dhamaystirmaan baylodyadii iyo dadkii diyaaradaha ama dhanka technicianka ha noqdaan ama duuliyaashaba ha noqdaane dadkaasi hadda waxaa u muuqataa dad ama weynaaday amaba muddaba ugu dambeysay inta ayaga laftooda waxa wadiya ay waayeen marka siday kugu muuqataa inay soo ururi karto dad awood leh amaba xirfad leh oo soomaaliya oo iyagu la cuskan karo marka la aasaasayo soo nooleynta somali airline
nooleynta somali airlines soomaali bilotyo ah hadda waa la helayaa inkastoo kuwii hore laga yaabo qaarkood inay waxoogaa da-di ka weynaadeen ama aynan hadda uptodate ahayn shirkadda turkish airlinesna waxay inoo ofar gareysay inay cover gareyn doonaan baahida aan u qabno bilotyada hadda iyo bilotyada cusub ee la tababari doono haddii ilahi kaaa
shacabka ku dhegaysanaya soomaalida maxaad odoreysi kartaa in diyaarad somali airline oo hawada galaysa inay arki karaan muddo intee leeg baad qaban kartaa haddaad odorasto
muddo qabashadeeda ma sahlana laakiin waxaan rabnaa foundationkii saxda ahaa inaan sameyno waxa weyan wax deg deg lagu bilaabo sida dad badanoo noo yimaadaan ay yidhaahdaan diyaaradan keenaya rinjigan ku buufinaya ma rabna anaga inaan waxaas sameyno waxaan rabnaa diyaarad foundation sax a leh aan aasaas fiican u sameyno shuruuc u sameyno si wanaagsan loo dhiso oo iyadoo meel wanaagsan ka bilowda ay hawada gasha haddii ilahi ka raali noqdo sanadkan laba kun iyo sideed iyo tobankana rajadeena aada ayuu u fiican yahay weliba annaga markii hore qaybihiisa horaan ku fikireyna laakiin insha allah tacaala maydi qaybihiisa dambe inay gaari doonto intaa ka hor insha allah tacaala kulli waan isla xiriiri doonaa waxaan rajeynaynaa sanadkan aan ku jirno dhexdiisa in ay diyaarada somali airlines wadanka gudihiisaba ha ka shaqayse inaan soo sameyno haddii ilaahay taqaanuqda haweyso insha allah baryo dhaweyta waxaa kii xukuumad ahaan si gaar ahaan wasiir ahaan aad horumar oga gaadheen dhankii ilaalinta dhanka hawada ee soomaaliya arrintaa iyadu xaggey ku dambeysay maalmahan
arrintaasi meel aada u wanaagsan ayay inoo mareysaa runtii tusaalahan soo qaato markasta guri in laga guurayo guri kale loo guurayo ma aha waa systems tira badan oo isku xiran waa shuruuc laga maamulo laga regulate garay maxaa la yidhahdaa montreal marka innaga ahaan waxaniyo idil way inoo dhamaadeen shaqaalihii ayaa waxaa lagu tababarayaa hadda qalabkii casriga ahaa xamar ayay joogaan shaqaalihii qaar ka mid ahoo yarna nairobi way ku hareen iyagana way iman doonaan haddii ilaahi ka raali noqdo oo hadda iyagana training ayaa u bilaabanaya marka hawsheena si wanaagsan ayay ayay ku socotaa micnaha scheduleka aan ugu talagalnay ugu socdaa xafiiska nairobi oo waxyar iska sii furaanaya si haddii lacala loo baahdo o wax dhacaan in laga shaqeeyo maogii hadda dan kale oo weyn oo ugu furan yahay runtii aanan jirin marka hawshaasi waa hawl gabagabowda
aad ayaad u mahadsan tahay waxaanu khadka telefoonka ku wareysanaynay wasiir maxamed cabdulaahi salaad wasiir omar aad ayaad u mahadsan tahay wasiir adigaa mudan adigaa mudan